Xilli ay maanta baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen hindiso-sharciyeedka canshuurta dakhliga ayaa waxaa arrinka kaga mahad celiyay Golaha Shacabka Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Ceege waxa uuna sheegay in ansixinta hindiso-sharciyeedkan ay baahi weyn wasaaraddu u qabtay islamarkaana haatan uu fududeynayo in ay wasaaraddu qaado canshuurta dakhliga ah caalamiin ugu horreyn mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn eh, guddiga eh, miisaaniyadda iyo en, arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey en, xeerka cashuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta a noola wadaagay iyo hadda oo afhamihii kala duwanaa runtii ay il gaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonayo dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna ay iska badan yihiin En, aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ahaa uga gutay aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hindiso-sharciyeedkan oo hore wasaaradda maaliyaddu u gudbisay Golaha Shacabka ayaa maray dhowr akhrin oo kala duwan iyadoo ugu dambeyn maanta si rasmi ah ay guluhu ansixiyeen